bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wbarakaatu dhegeystayaal hiraafaylaha kardhawaa dawarka hiraabnima idaacadda raadiyaha baydhabo singhayta qodobada warkaanan kodoorkaroon saaxiib yaal weliba ku mid ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigareen ayaa xalay ku qeybgeliyay munaasabadda ee kowda luulyo oo xalay lagu qabday magaalada baydhabo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo munaasabadda xusub kowda luulyo dartiya calan saaray madaxtooyada qaranka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa bulshada soomaaliyeed ankahambaliyey xuska munaasabadda kowda luulyo shacabweynaha soomaaliyeed iyo weliba iyo kumuujena dareenshow sida markaasiyo ankadabaal degan munaasabadda xuska kowda luulyo warka heesin gudbi doon dhegaystayaal duqa muqdisho oo dhacdooyinka amni daro ka eeday gacmo shisheeye oo qarsoona laamaha amniga oo markale reeg burcad ee kaqowday magaalada muqdisho kenya oo dhisahayta xarun laga hagaajiyo talaalka cudurka covid iyo booliska caalamiga ee howlgal kula wareegay shirkadda w b n raafayla dhegaystayaal weliba waa hiraabnimo khamiisata taariikhda ninka beeganta kowda luulyo weliba daasay tahayna qodobada warkaan hiraabtaanka doorkaroon dhegaystayaal haka dhabaada warkii oo faahfaahsan hiraafayla dhegaystayaal weliba xalay magaalada dambeydhabe xarunta gobolka baay lagu qowday munaasabad la kuxusaayay lixda kow guuradii ay ku wareegtay markii gobolada koonfurta iyo xurooben waana midooban gobolada waqooyi iyo koonfura welibana munaasabadaasaytii qeyb ku hayay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigareen gudoomiyaha baarlamaanka mudane cali saciid fiqi iyo mas-uuliyiin kale welibana ay ku qeybgaleen munaasabada kowdii luulyo welibana munaasabadasaas oo kale qeyb ku hayay shacabweynaha reer baydhabo yoona markaasaytii muujiyay dareensho sida markaasi oon ka faraxsiin in landabaaldegay kowda luulyo goreen munaasabada weliba hadalo ku jeediyay gudoomiyaha degmada baydhabo mudane xasan maxalid axmed bikole
dowladma jarta haddii anagu raay aan lahayno ee ama dowlad kastoo jarta way hawfilaani hoosi socdiida yani mahora dugaal siyaasi amana hoos calankas yani yeelata sumcaddaas i sharaftaas in muxuuaha geeka ummadda soomaaliyeed yani haysata waxaa calanka iyo xorriyadda waa ku horna wiilayaana maalintan waana eega melerays ndigayaana runtii wakto adag iyo laka jaro oo teknolojiyadda walbuna geeka haysan yoon haysana iyo dawladaha yurubta oo adeegyada silayga yarkoo communitiya melerays development dadkii hore waana ku diida manila gumaysan
caawo waa habeenkii xorriyadda habeenkii midnimada gobollada koonfureed iyo gobollada waqooyi waa habeen xusuus leh runtii sidaa ka warqateen gobollada waqooyi waxaa gacanta ku hayay dowladda ingiriiska gobollada koonfureedna waxaa maamulayay transition ay ku jirtay trustiship ay ku jirtay dowladda talyaaniga muddo toban sana waxaa xorriyadda u soo halgamay dad badan oo soomaaliyeed ururka ugu horeeyey urur yaanaan dhihin xisbiga ugu horeeyey hormardoonka wuxuu ahaa ururka xisbiga israel kaasoo la asaasay shan iyo tobanka may kun sagaal boqol afartan iyo saddexdii oo ay asaaseen saddex iyo toban dhallinyaro waxaan rabaa dadka soomaaliyeed meel walba ay joogaan inaan idhaaha hambaliyo lixdan iyo kow guuradii kowda luuliye ilaahaygii nabad nagu soo gaarsiiyey qof kastoo soomaali ah oo aaminsanahay inuu ku faraxsan yahay caawana ay u tahay munaasabad iyo wakti muhiim ah oo dadka soomaaliyeed oo dhan ogyihiin inaan idhaaha meel kastoo joogaan hambaliyo si gooni ah dadka reer koonfur galbeed oo lafdhabar u ahaa halgankii s y l iyo dadkii xornimadan keenay munaasabadan caawa oo kowda luuliya ah lixdan iyo kow jirsatay taariikhdeeda iyo marxaladihii lasoo maray iyo halgankii dheeraa siyaasiyiintii iyo mas-uuliyiintii igu horreysay yaa aada uga sheekeeyey waxay u baahan tahay taariikhda sida looga sheekeynayo iyo sida loo sheegayo in loo xuso oo mar walbaba lagu soo celeeliyay dalkan waa lainkaga soo sheekeeyey taariikhdiisa waa loo heshiiyey soomaaliya keliix maaha afrika oo dhan baa loo heshiiyey waa la kala qaybsaday gumaysi baa la geliyey waxa gumaysiga loo gelinayay waxay ahayd inaan la ismaamulin xornimo lagu noolaanin astaan la isku garto aan la yeelanin khayraadkaada la isticmaalo diintaada lagula qabsado gobonimadii iyo sharaftii qofka bini aadanka u lahaana laga hor istaago
kaaseyti weli bahay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed lafdigaren oo xalay khudbad kajeediyay munaasabada laku xusahay kowdii luuliya oo xalay yo-anisku kooban bulshada reer baydhabo iyo weliba mas-uuliyiin ku tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo weliba uuse calan saaray madaxtooyada qaranka siling maamusa maalinta xoriyadda iyo weliba midnimada kowda luuliya oo ka eedin sanada sanad guurada lixdii koowaad ee ku wareegtay xornimada gobolada koofureed iyo weliba midooda lamadii gobol ee gumaystay markaasiyo shalay qiibi madaxweynaha weliba dhammaan shacabka soomaaliyeed ankaambeleyay maalintan qiimaha badan oo markaas kasodon gobonimada midnimadii weliba dowladnimada dadka soomaaliyeed ee meel iyo maal iyo nafba markaas iyo kahonhuren xanashada qaran ee ku turjuma himiladii weliba haysasho madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo weliba salaan sharaf iyo shiyan cutubyo ku tirsan ciidanka xooga dalka baambeydina markaas kamaamuusana heesta calanka weliba nuuse calan saaray madaxtooyada qaranka meeleseytii oo xalay ee ka bilaawatay dabaaldegyada xuska maalinta xorriyadda iyo weliba midnimada dhammaan shacabka soomaaliyeed weliba bogaadin kumid ee markaaseytii qiimo badan anka nkahambale xuska toddobaadka xorriyadda iyo markaas muujiyan dal iyo weliba dowlad jeceyl waana bandhigan si markaasi uga faaneen qarinsho dhinaca kale weliba ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen roble weliba shacabka soomaaliyeed nkahambale lixda kow sana guurida xorriyadda dalkaana ee kowda luulyo walibana saasoo kale xalay magaalada muqdisho ku qeybgaleen munaasabada lagu xusaay kowda luulyo oo ku qeybgaleen qeybo shalduwan ee bulshada ra-isul wasaaraha weliba sheegay in kowda luulyo yo-ata maalin qiimo badan oo dadka soomaaliyeed iyo ka biyeen dadaal badan weliba shacabka soomaaliyeed meeloobiya roogan ka hambaliyey munaasabada kowda luulyo oo ka beegan sanad guurada lixdii koowaad ee ku wareegtay xorriyadda gobolada koonfureed ee dalkaana midooda koonfur iyo weliba waqooyi iyo dhalashadii qarankaana weliba awaal ahayne waana ka faahnayn waana unduucana abaabliyaashii iyo aan halgami waana hooyi xorriyadda waana markaasaytii kunooladahayna aanasaytii oo guuleysay kadeeri isku duubni wadajir walaalnimo iyo weliba isjeceyl lixdii kow sano guurada kureed weliba baahiwiin anqabana madnimo iyo weliba wadajir oo jidka keliya ee markaasaytii lakadeeri korna horumarka higsidow iyo weliba waana kaltartama korna dalalka kale waa waliba saasaytii eray ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen roble haddaynu fiirina sida xalay magaalada muqdisho oo kalinka dabaaldega iyo weliba gobolada dalka soomaaliya oo dhan gaar ahaan weliba xalay shacabweynaha reer muqdisho markaasi muujina dareensho munaasabada lkuwiinee xuska kowda luuliya oo kubeegan lixdii kow sano guuradii ha ku wareegtay markii gobolada koonfureed iyo xurnimadii ka qaadan gumaystiyii talyaaniga ee kowda luuliyo sanadkii kun sagaal boqol iyo lixdankii iyo israaci gobolada waqooyi iyo koonfur weliba ku darartay muqdisho ee gobolada dalka oo dhan weliba xalay la aragaayo dadyo fara badan oo markaas kabahay wadooyinkii weliba goobaha taariikhiga ee ee kiyaala caasimadii weliba gobolada dalka fagaaraha daljirka daasoon ee degmada boondheere oo buu dhaafin dadweyne eedan fara badan iyo weliba goobaha landal xiiseedow weliba ay ku mid tahay degmooyinka gobolka banaadir oo xalay ee bulshada reer muqdisho markaasi oon dabaaldegan weliban iyo ku hadlayna dareensho
aniga qiiraa indhayga ku taagan calankan qiimuu leeyahay qiimihiisana waa inaan kor u qaadnaa ma aha inaan lix labaatanka juun aan xusno maanta kii inaan la soo baxno ma aha inaan kowda luuliya la soo baxno waa inuu noqdaa mid waliba qulubteena ku qoran oo guryaheennana saaran wallaahi horta caawa waa haween khaasa waa haween farxadeed sababtoo ah anoo dharka calanka soomaaliya xiran inaan u dabaaldego aadaa ugu faraxsanaa waa maalin xusud mudan waxaan rajaynaa saan isa ka wanaagsan wakhti welibo ee taa xusid insaan loo dabaaldego loona raaxaysto horta wax weyn waaye dabaaldegaas inaan u dabaaldegno waddankeena xusoona marka waxyaalo badanaa ku soo korodhay sida horena ma nihin annagana waddanka ku cusubna dadka dibadda ka imaada haddaan nahay aad baan u faraxsanahay waxay waxaa waaye micnaheeda inaan nabad helnay waxaana sii rajeynayaa inaan nabad saan kasii badan helno maanta inaan dharka calan kusoo labisto oo meeshaan imaado aan ku dawaaldego aniga iyo hooyaday iyo walaalahay aad baan ugu faraxsanahay micnaheedana waxay tahay inay biri kasii wanaagsanaan doonto nabadda soomaaliya runtii aniga carruurteyda iyo xaaskayga waxaan u dabaaldegaynaa sanadguradaas oo ummadda soomaaliyeed u tahay maalin weyn run ahaantii farxad waxaan dareemayaa aad iyo aad u wanaagsan sababtoo ah waa markii labaad aan ku dabaaldegayo muqdisho anoo ka imaaday dalka sweden farxad gooni ayay ii tahay inaan ku dabaaldego beerta nabadda maasha allah maasha allah waa farxad aad iyo aad aan la soo koobi karin waayo xaqiiqatan dhalinyaradii haliyayaashii waddanka usoo halgamay s y l waxaan leeyahay qabriga allah idii waasiciyo geedkaad abuurteen baa annaga hadarsanaynaa waxaan leeyahay jiro jooga soomaaliya waxaan leeyahay guul iyo gobonnimo aad dareemaysaa sanadkan sanadihii kale inuu ka bedelan yahay dhallinyaradu waxay qabaan baraarug weyn oo ku aadan inay garteen xorriyadda qaymahay u leedahay bulshada soomaaliyeed dadaalkaas ayaana jira magaalada meel kasta oo marto toddobaadka xorriyadda waa wada baluug daljirka dahasoonaan soo maray iyo beerta nabadda hadda taaganahay intaba
gudoomiyaha gobolka banaadir waan eduqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish weliba dhalinyarada ku nool caasimadda xalay kuu qiib galay munaasabadii oo ku xusaan kowda luliyo oo maalintii gumaystaha iyo markaasi ku xoroobeen koonfurtii weliba bartamaha dalka gumaystihii talyaanigii weliba israaci gobolada waqooyi iyo koonfur gudoomiyaha welibanka baaqi dhalinyarada ku nool caasimada inay ku qeyb qaadaan sugitaanka amniga magaalada muqdisho silanka horseeda qaraxyadii weliba dalaalka muqdisho ku dhiyow weliba tilmaamay gudoomiye cumar filish in maalmo la dhaaf iyo ku horeen falal amni daro oo dheeraad ah ayuu ku mid ahaen qaraxyadii ku dhiyow goobaha dhalinyaradan isku koobaan waan la baahanya in laga taxdira duqa muqdisho weliba sheegay in lan soo korna amniga haddii aan ku qeyb qaadan dadka shacabka ee ku nool xaafadaha magaalada muqdisho weliban uu saaka aadayay falalka amni daraa inuu ka dambeeyeen gacmo shisheeye oo qorsoon hadalka gudoomiyaha gobolka banaadir cumar filish weliba ku toosay oo xalay ee ciidamada booliska soomaaliya howlgal iyo kusuubiyeen xaafado ku tirsan degmada hodan ee gobolka banaadir iyo ka qabqabadeen lama qof oo la sheegay inay haayeen burcad ragan oo magacyadoo lakasheegay cabdifataax cali cumar iyo weliba nuur cali xasan iyo weliba lakaqobaday agagaarka albaraka ee degmada hodan iyo markaasi ku hubaysnaan bastoolada lamaadan qof oo lanhaysa burcadnimada weliba wadana baawar nooca raaxada ah welibana saraakiil ku tirsan laamaha amniga iyo sheegayna in dadka shacabka ee moobeelada ka dhac jireen dadku nool magaalada weliba maalmood dhaaf iyo cabashadiyo bahasan iyo gudbiyaan ciidamada booliska iyo ona markaasaytii ciidamada booliska iyo suubin howlgala markaas qoobqobadeen haddaba qaar ku mid ee dadkii dhaca iyo weliba lanjeysiya dareensha ku hadlay oo badanahay habeen anaka waxaa deganahana laamiga daarsalaan anakoo laamiga soo marayno ninkaan anakoo mooto raaceyno anakoo mooto raaceyno oo wuxuu dhahe anaan iqaadaay dhaweeya ahee walaalkiina ahee dad waxbaa siinaysiin anigu quura okay maxaan ugu qaaday ahaa dhehe toban doolaraan igu qaadaa walaalaheya tiin wax dhibna manii geysanaayay soo bax dhaweeya ahee okay sidaaba ku raacnabo wuxuu dhehe qofaa inta ka soo qaadi rabaa qofaa soo qabanaa oo hor madiinani war qaadaa sida hayaa dhahna wuuna qaadee meeshii wuxuuna geeyey meel oo duurduura oo odweynu aya dadka dhahayeen meeshii markuuna geeyey aan meeshii tagnay wuxuu sameeyey abaayadaasi aniga ahayn laba mobeel oo waxaa wadan iphone ah bis labada mobeel oo iphonekii waxoo dhahee keena kasaxaa dhahee hadda dhaweeyaa tahaa dhahayse maxaa kugu siinaa mobeelkeena waxayaa tae kasoo dhahas dilina ee mobeelada dhiiba anaa isku dhijiyey gabadha kale way dhiibtay an waa dhiibe ani iyada woona kala dhaqaajiyey xaggii xaggayna geeyeen laba ninay ahayn nin kalaa la socday xaggii xaggaa nala kala geeye marka xaggii xagga nala kala geeye iidan apple ediyaa lasoo weydiisaa sheegtay anina apple ediya weydiiya ani apple edi ma aqaan yaadhay moobilka waa lii keene mana aqaan apple edi saas miyaahaa wuxuu dhahay uu soo degta uuna dejiyo markuuna dejiyo xag istaagay aa ani iswabaale moobilkeenna siyaa dhahe isnuuxi oo dhahe daaragtahe oo imaaday xijaabkaa watisaan oo inuu qabto qararacsi oo dhagaha iga furtay dahab uu iga baarinay abaahay sidoo kale dahab uu ka baarta uu ka waayay anigaa dhega iyo katanyara ii xirnaay uu iga qaatay haa iyo dheguu naga qaatay oo mobe- oo abal ah aniga galmudugaa deganahay marka anu lix saac iyo bar markay ahayd oo ii yimaada asagoo marka een, xaafadda riddeeda marka jirjinaa iska fadhiyey oo ii yimaaday wuxuu dhaha abtiyow een, calishaan qof aan aan wacday qofkii aan marka la ahay meeshaan iyo waxa yiiranaya lambar iyo wac lambar iyo wac ma- waxaas dha marka moobeel een, waa wadataa ma ka wacatid suura may abtiyow dabla-aan iyo dame ii wac markaasaa dhahay qofka mar hadduu abtiyow ku dhaha qof weyn waaye moobeelka dhib ha isku dhijiyey bis wuu ii soo degtay markuu ii soo degtay ma jirjinkaa fadhiyey lambarka wax dhahoo wacadha marka wuu wacday markuu wacday uu la dhaqaaqay gaariuu la galay markaas gaari markuu la galaa dhahay sii moobilka maxaa gaarigu la galaysaa suuli may abtiyo macaano lambara kaa wacanaa haye waa usii daay mar mar hadduu haddana laba- labaad abtiyo dhahay waa usii daayay oo ii qaatay gaarigu la galay gaari markuu la galay lambarkaas intaas uu u dhacaya ma ogtahay dhegta markuu dhacay dhegtuu saaray markuu arkin oo lambarkii dhacayo intuu ku jaray oo gaarigii keligiis oo ahaay shirka meesha ku fadhiyay meesheeda kale u dhigtay markuu dhigtay anoo ku dhagaacdhay sii moobilkayga sii gaarigu fura ku rogtay asagoo gaarigii fura ku dhegan baa kula dhegaan moobeel gaarigiina oo u socdo aa kula dhegan markaa arkayna ku dheganahay oo intuu ikala tuuray oo ifaniiniyey oo haddana gadaal u laabtay uu soo xoog u maray markaas wuxuu inuu lugta marsiiyuuro gaariga dambe bis markuu la fogada ani marka gaari ma gaaraa ma gaariga ka daba orgi karaa marka intaas oo aan ciidda ku qaasmay oo iga cararay oo dirdirir oo iga fakaday bis waa iska dhaafay shalmaan daraad aa wiilkan horta wadda caada isku barane markaa isku barane laba maaliyadoo kusoo wareegato caada moobeelkii soo wacay wuxuu dha intee joogtaa kadib waxaa dhahan aroosaa joogaa meel oo waxaa joogaa bulxuu wey xala seexday aa dhahay kadib waa wuxuu dhahay dhib dhib ma lahan anaa ku soo doonaayo haye sidaa marka gaariisa cabaar markoo gaarigu soo socday moobeelka ay marka- markaa kowka degara moobeelka iyo bacda dhar aroos oo kala imaadsan u hay kadib gaariga wax soo xira camal noo iska dhig gaariga xoog socda oo iga tuuray dhaawacaana soo gaara xataa gacanta inta iyo gacantan dhan way bararsan in ay jabsaneen ama ay lugta jilibka
waxyaabaha la sheegaya waxna waa ka jiraan waxna waa qalad Ee, ummadda inta soo wada istaagtayna dadaan xataa aan aqooninaa jiro iyo dad waxaan dhex mareenoo oon si qaldan wax ugu qaadnay aniga hadda been sheegi maa ee, dhowr qof waa aqaana laakiin inta kale ma aqo telefoon ninkan fadashaqaynoo teleefon dhacdkaygama dhexaynin teleefonoo ii keensanaay waa u samaynaay marmar teleefon la gadaa ii keenay waa ka gadanaay laakiin ilaa hadda waxaan u xirannahay waxa lagu soo caddeeyey midna ma jiraan dhammaan moobeeladaas iyo agabka kale ee dadka laga dhacay waxaan geyn doonaa oo dahab uu ku jiro ee maxkamadda awoodda u leh kadib kiiska marka uu soo gunaanado oo xukunka uu dhaco agabkoodii dadku waxay u soo doonan karaan saldhiggii markii hore riboodka ay ka geeyeen oo nawaaxigiisa dhaca uu ka dhaco
waayahay dhegeystayaal weliba dhugusaaytan warka hiraabnimo idaacadda raadiyaha baydhabo saaxiibyaal inka dambeyntii booliska caalamiga ee howlgal kula wareegay shirkadda jabal v b n howlgal booliska caalamiga ee suubiyan weliba lakala wareegay xarumaha internetka oo shirkad gaara lagaleeyay taasayt oo markaasi ka qadayn jiray aqoonsigii weliba meelihi ay ku sugan yihiin ee, dambiilayaasha internetka booliska weliba saasoo kale la wareegana baraha internetka ee markaas letay shirkadda jabal v b n weliba aan ka bedelana fariimay ku wargeliyeen in dadka isticmaalo jariyo hadda hay-adda xoojinta shar- sharciga iyo la wareegan warbixinta weliba xogta ka keysan baraha shirkadda howlgalku weliba ku lug lahaa booliska dalalka yurub mareykankii weliba canada hay-adaha booliska yurub weliba sheegana in shirkadda eed ee, lankaxaya sii jaray een, ah, burcadda internetka ee markaasiyadii ka hadalo afafka ingiriiska iyo weliba ruushka guud ahaanba dhegeystayaal weliba intaa ka gabagabeeyeen warkii hiraabnimo idaacadda raadiyaha baydhabo oo sinsaari waan dasin guuldaraysaano maxamed raxmaan ibraahim jiiro eh saaxiibkii xasan aadan khayra xasan jookar yang mahadnaga oo farsamada fadhiyey isina kama hadsantiinsi isina dhugun saabsan barnaamijyadii weliba wararka quboow idaacadda raadiyaha baydhabo saaxiibayaal intii warkan eh, dhaafin weliba reedanka waa dhugunsi doonanaa eh, baraha internetka oo kalena www radio baydhabo com iyo barti facebooka warkan warlamada dhegeystayaal inta reedan kulmaana sidaas iyo nabadgelyo